بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما صلوات الله وسلامه على الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan salaamayaa dhammaan shacbiga soomaaliyeed iyo dhammaan xildhibaanada golaha shacabka jamhuuriyadda federaalk soomaaliyeed waxaan rabaa inaan u sheego sidaad la socotaan maalmaha kan xoogaa yar qalalaaso ah ama moosimo yimid ama soo jeedino xildhibaano sharafle ay soo jeediyeen oo golaha shacabka ka mid ah oo ay soo dhigeen mooshin kalsooni kala noqosho lagala noqonayo guddoomiyaha golaha shacabka oo aniga ah ay soo jeediyeen waa xaq ay leeyihiin waa xaq dastuuri ah waa arin xeer hoosaadkeen uu ogol yahay waa arin dimuqraadiyada iyo dhaqankaba uu ku dhisan yahay weeyaane waana ku saxsan yihiin inay keenaan in laga qabtana xaq bay u lahaayeen waana la qabtay alxamdu lilah mooshinkaa isaga ah oo aniga layga keenay waxay ahayd sida laydinku sheegay boqol iyo toddoba qofaa saxiixnayd laakiin waxaa ka noqotay sida la hubiyey lix iyo toban qof sagaashan iyo kow baa kusoo hartay hal qof keliya ayaa ka maqnaaday haddaba arrintaasi ma aha arrin mashkalad ah waa arrin u taalla xildhibaanada xildhibaanada sida caadiga ah barlamaaniyiinta dhan caalamka dhanba waxaa weeyaan waa kala ra'yi duwan yihiin haddii qofka shaqadiisa xumaato ama maamulka si kale uu ka hadlaado in la iska bedeli karo ama kalsoonida lagala noqon karo waa arrin jirta oo dhab ah xaq ana in la sameeyo hase yeeshee waa lagaba maarmaan inaan marna dastuurkii la baalmarin waa laga maarmaan marna in maraa sharcigii aan cidna lagu turin oo la waafajiyaa mooshinka isaga ah hal qof baa ka dhinaaday saa daraaddeed marxaladii koowaad ma uusan marin marxaladii labaadna looma gudbin oo ahayd in lagalaga hadlo laga hadlo nuxurkiisa waxaase meeshuu ku haray sida hadda qaanuunka u yahay guddiga joogtadana ay hubiyeen guddoonkii isku dhanna meesha ay ay joogeen o qireen oo ay ku baareen alxamdu lilah waxaase xusid mudan ujeeddada ma aha jawaari meesha ha laga qaado ujeeddada waxaa weye anigu marinkii waayo oo lagu baabi'in lahaa in loo fahmo in lagu baabi'in lahaa lagu burburin lahaa barlamaanka oo uu noqdo mid aan jirin ama taariikhdii uu soo maray barlamaanka sideedaad in laga dhigo ayaa cad in la kala diro golaha shacbigana u martaa noqdo mid oo aan shaqayn karin xilkiisana gudan karin arrinta aan u sheegaya waxay tahay saldhigga dowladda waa golaha shacabka golaha shacabka shacabkaa soo doortay codkii shacabkuu ku hadlayaa haybadda shacbigaa lagu cayaaraya qof alle qofkii doonayo inuu golaha shacbigaasi khalkhal geliyo xildhibaanaanu nahay ra'yi baan leenahay waa doodnaa cod baan ku kala baxnaa waxaase hadda dhacday oo aan aad iyo aad uga xumahay in lagu kaco in barlamaankii golihii shacbiga oo ah laantii sharci dejiska oo dejinta ee soomaaliya oo madax ka madax bannaan dhammaan laamaha kale in lagu soo ay xukuumaddii ama laantii fulinta ay weerar ku soo qaaday oo ay mooshinadana iyada ay daba joogto oo haddii alla ku rahay ujeeddadana ay tahay in barlamaankaasi ausan noqonin mid shaqeeya waxaana sababay arrimo aniga aan diiday inaan saxiixo oo ka hor imanayay nidaamka mabda'a iyo ammaanada naloo dhiibay in aan saxiixo aan ka diiday ayaa soo kiciyey arrinta tani ujeeddada ma aha jawaari meesha halaga leexiyey waa ujeeddada waxaa loo jeedaa waa burburin lagu wado golaha shacabka dhammaan xildhibaanada golaha shacabka kuwa mooshinka keenay iyo kuwa aan keenin dhammaan waxaan ku baraarujinayaa min fadlakum waxsaanakum jawaari waa qof berituu ka tegi karaa anigana ma ihi qof kursiga isku dejinaya qof qof kursiga marta awoodda ku dhegdhegaayo ma ihi ligumana soo barbaarin laakiin waxaan walaalayaalow kulligiin idinka codsanayaa min fadlakum wa ixsaanakum xildhibaanadiina saa u dhantihiin burburka ha laga ilaasho golahan shacbigaa idin dhiibtay ammaanuu idinku yahay kitaab baad u soo marteen ujeeddada la rabo in barlamaanka lagu burburiyo ha la ilaaliyo xildhibaanow barlamaankaaga badbaadso jawaari wax uu ku fadhiya ma leh waa shaksi qof weeyaan xildhibaan khaalis ah weeyaan laakiin ha la ilaaliyo maxaa la dhahay nidaamka daahfurnaanta iyo wada shaqaynta iyo ra'yi dhiibashada iyo haybadda aada u yeesheen shacbiga inuu leeyahay golo aada muujiseen tii hore yaan laga hoos marin in laga kormaro oo horey loo mariyo mooyaane yaan laga hoos marin kalsoonida shacbiga wuxuu ku qabaa markay arrimo culus oo siyaasi ay yimaadaan inay wuxuu idin aaminsan yahay inaad xallinaysaan saaad horey usoo xalliseen iyo heerka aada soo gaarsiiseen waa ku celcelinayaa xildhibaanow badbaadso baarlamaankaaga mushkilad ma aha haddaad mooshin keentay xaq baa u leedahay laakiin ujeeddada ka dambaysa oo laanta fulinta ay u dan leedahay ha la iska ilaasho codkaaga dhiibo xorow ahaaw si daahfurna ha loo qabto ha la wado arrinta kale oo hadda hadda la iisoo sheegay waxay tahay in golihii shacbiga meeshii xaruntiisii ay xukuumaddii la wareegtay ay ka qaaday dhammaan boqol iyo dheeraadkii ciidankii meesha joogay aqlabka siray siday oo u tababarnaa difaaca baarlamaanka in laga wareejiyey ciidamo kale ka amar qaadanaya laanta fulinta in meesha la keenay dhibaatada meeshaas ka dhacdo waxaan caddaynayaa haddii wax dhibaato ah ka yimaadaan aniga iyo dhammaan markaa guddoonka iyo guddiga joogtada mas-uul kama nihin waxaa mas-uuliyaddeeda toos u qaadaya ra-iisul wasaaraha oo bixiyey amarkaasi in baarlamaanka lala wareego taa ayada ah shacbiga ha ogaado baarlamaankii golihiisii gacantayada kuma jiro waxaa la wareegay ra-iisul wasaaraha amar uu bixiyey ayuu ciidan meesha ka dhigay mas-uuliyaddaasi asagaa iska leh ama ciddii kale kala dambaysa la wadaagto asagaa yeelanaya ilaa iyo inta haddaan mooshinka ku noqdo mooshinkaas wuxuu noqday koob iyo sagaashan waxaa ka dhiman har saa daraaddeed waa mooshin jabay hase yeeshee isagoo saas sharci darro u ah waxaan ogolahay in xildhibaanada oo mooshinka soo joo soo jeediyey halkii xildhibaan ka dhinaa inay ku soo darsadaan si haybad leh daah furan oo deganaansho leh in loo soo dhigo golaha la hordhigo sanduuqa loo dhigo hadday kalsoonida kala noqonayaan haddii kalaba meesha ay go-aankooda ku gaaraan si xildhibaannimo ku jirto xaq ku jiro oo dhaarta ay ku mareen hala yimaado laakiin meermeer kale iyo marimo kale oo markaa guracan loo soo marayo golaha shacbiga oo intaas sano aan kusoo dadaalnay in shacbigaas uu yeesho dowladnimadiisi aan dhisno ma yeelayno in la burburiyo dad ku danaysanayo iyo dan kalena annaga ka yeeli mayno haddii xildhibaanaha tihiin waa idinku celinayaa badbaadiya baarlamaankiina shaksiga iska dhaafa baarlamaankaas ha la badbaadiyo shacbiga daraaddiis ha loo badbaadiyo dowladnimada daraaddeed ha loo badbaadiyo ha laga daayo ka danaysiga iyada ah ilaa iyo inta golaha shacbiga ama aniga igu soo celinayo ama mid kale loo keenaayo oo aan xilka u dhiibaayo anaa ka mas-uula sida uu qabo xeer hoosaadka qodobkiisii tobnaad fakraddiisa sideedaad ciidanka amniga sugidda goobta xildhibaanada xildhibaanada iyo dadka meesha meesha jooga oo dhan waxaa xilkeeda iska leh habdhowrayaasha ayaa ku cad habdhowrayaasha markay soo dhaaftaan anaa ka mas-uul ah waxaa keliya iga reeban qaanuuniyan iyo sharciyan iyo xeer hoosaad iyo dastuur ahaan arrinta keliya iga reeban ilaa midkaal uu ka imaanaya waxay tahay anigu ma shir guddoomin karo marka mooshinkayga laga hadlaayo ama mooshinkayga oo hawshiisa lagu jiro ama loo codaynaayo waa iga reeban tahay sharciyan inaan shirgudoomiyo markaa waxaa shirgudoominaya guddoomiyaasha kale ama ciddii xildhibaanada markaas ay u garato ayaa sharcigu sidaasuu yahay ilaa iyo intaas mas-uuliyaddaas anaa iska leh oo magaciisi aan ka ahayn shirgudoonka shirgudoominta muushinka aan ka ahayn anigaa ka mas-uul ah oo habdhowrayaashan ka mas-uulah guddoomiye ku-xigeenada ka mas-uulah ilaa aakhiri wax kale oo meesha ku jira ma jiraan haddii la doonayo arrintan inay nabad ku dhammaato si dastuuri ay u dhammaato si sharciga waafaqsan ay u dhammaato waa in goob oo aan meesha xukuumadda haysan oo magaciisa dhexdhexaad ah lasoo dhigo mooshinka asaga ah si daahfuran loogu loogu codeeyo iyadoo ay goobjoog yihiin dhammaan xildhibaanada culamaa udiinka dhalinyarada haweenka intii markii doorashada dhaceysay iyo hataa kuwan maxaa la yihahda international communityga maxaa la dhahay beesha beesha caalamka ay ka joogaan kulligooda oo ay fiirinayaan xaq inuu u dhacaayo oo meel aan ahayn meeshan hadda ay xukuumadda la wareegto dhexdhexaad ah in la geeyo laga codeeyo loo codeeyo ilaa aakhirihii taasaan ogolnahay ha soo dhammaystirtaan halka xubin oo ka dhiman xataa anaa ka baryaaya guddiga joogtadii dhammaan xildhibaanada ma aha qaanuuni laakiin waxaan diidaa in xasharad siyaasadeed la abuuro daraaddeed mooshinkii ha loo ogolaado anaa soo wada barbaryaaya dhammaan xildhibaanada waxaan ka codsanayaa inkastoo u sharci darriyahay jabay in la ogolaado hal xibaan hal dhibaan kale inay kusoo daraan saxiixa la keeno golaha la geeyo si daafuran oo magciisi markhaati leh lagu kala baxo yaan la ceebayn golaha shacbigoo ceebooba waa shacbiga soomaaliyad oo ceebooba taasaa iga dardaaranah xildhibaanow waan ku celcelinaya xildhibaanow jawaari ma aha ujeedo jawaari waa marinka waxaa loo dan leeyahay waa golaha shacabka burburintiisa iyo kala diriddiisa iyo saddex sano soo socotay in maarata meesha baarlamaanka uusan dhicin sidii lagu sameeyey sidii baarlamaankii sideedaad ku dhacday oo kale lagu dhaco oo keligeed marka ay laan fulin iyo dad kale ay meesha iska sii wataan waxa la doonaya waa intaa iska ilaasha iska ilaasha iska ilaasha aad baad u mahadsan tihiin waa ku kalsoonahay golaha shacabka iyo xubnihiisa in ay maaragtaa si xikmad leh wadaninimo leh islaamnimo leh inay maaragta arrintaa u dhammeeyaan ayaan ka codsanayaa waa ku celinaa aniga ma aha ujeeddada aniga waa marinka waxa loo socda ujeeddada waa golihii in shacbigoo la kala diro badbaadso baarlamaankaaga shacbiga ha ceebayn wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu